أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliska ciidanka saliibiyadda maraykanka ee africom oo sheegay in walaac xooggan uu ka muujinayo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxa kooxda riddada soomaaliya oo aflagaado iyo jeesjees isugu daray dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaa'ido dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgalla ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda riddada turkiga oo shaacisay inay waddo qorsho kooxda riddada ee qaadashada badda soomaaliya ugu saxiixayso dowladda xabashida etoobiya
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fidsan taliska ciidanka saliibiyadda maraykanka ee africom ayaa sheegay in walaac xoogan uu ka muujinayo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen ilyaas cabdulaahi taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ayaa walaac ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo masiirka askartiisa qaaradda ku sugan xukuumadda washington ayaa walaac ka muujisay inay sii yareyso awooddeeda qaaradda afrika iyo saameynta ay ku leedahay isbedelada ka cortay qaar ka mid ah dalalka qaaraddan taliska ciidanka africom ee saldhigiisa ugu weyn uu ku yaala dalka jabuuti ayaa wajahaya taxadiyaad ballaaran waana sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ameerikaan ah dhanka kale isbuucii lasoo dhaafay ciidamada maraykanka ayaa dhammaystiray ka bixitaankoodii dalka naiger ee dhaca galbeedka qaaradda afrika kadib amar uga yimid xukuumadda milatarigu uu gacanta ku haya ee talada waddankaas inqilaabka kula wareegtay saldhigan oo ku yiilay magaalada agadiis waxaa ka howlgelayay in ka badan kun askari oo ameerikaan ah kuwaasoo qayb ka ahaa xamlada saliibiga ah ee lagu qaaday muslimiinta saaxilka gaar ahaan dalalka maali naiger iyo burkina faso michael macool oo ka tirsan xildhibaanada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga si-aad ahna ula socday arrimahan ayaa ka dardaar wariyey in siyaasadda washington ee qaaradda ay meesha ka bixi doonto wuxuu tusaale u soo qaatay in dowladda shiinaha oo loolan dhaqaale kula jirta maraykanka ay si xawli ah ugu luga fidsanaysa qaaradda afrika wuxuu sheegay in maraykanku uu arrimo militari iyo iskaashi amni oo keliya uu la yeeshay qaar ka mid ah dowladaha afrika arrinkaasna uu ka waayey wax faa'iide ah taas cagsigeedna uu shiinuhu si dardar ah ku sii baahinaya afkaartiisa kala duwan su-aalo dhowr ah oo michael laga weydiiye kaalinta taliska africom uu ku leeyahay qaaraddan ayuu uga jawaabay qaab dhaliil ah isagoona raaciyey tusaalooyin dhowr ah mas-uulkan ameerikaanka ah ayaa tusaale nool u soo qaatay in duulaanka maraykanka uu ka wado soomaaliya iyo kulug lahaanshiyaha dagaalka waxa loogu yeero argagixisada uu yahay mid gacmadaalis ah islamarkaana ay siyaasad qaldan wajahaysa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo iyaduba maamusho taliska africom ninkan ayaa carabaabay in safaaradda maraykanka ee ku taalla magaalada muqdisho ay tahay midda ugu amniga xun caalamka oo idil heer ay gaartay in saraakiisha ameerikaanka ah ay awoodi waayaan inay ku dhex socdaan magaalada gudaheeda waxa uu mas-uulkan sidoo kale walaac daran uu ka muujiyay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo saameynta ay ku leedahay geeska afrika gaar ahaan soomaaliya waxaa ugu dambeyn xusid mudan in xukuumadaha biijin iyo moscow ay maraykanka u dabamareeyeen dalal badan oo dhaca qaaradda afrika sida mandiqada saaxilka oo inteeda badan reer galbeedka laga xidadasiibay madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa aflagaado iyo jeesjees isugu daray dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho cabduqaadir maxamed arbaani ayaa inoo faahfaahinaya
murtad xasan sheekh maxamuud oo ah madaxa kooxda hirdada soomaaliya ayaa si jeesjees ah ugu jawaabay dadka shacabka ah ee soomaaliyeed ee maalmihii u dambeeyey ka sheeganaya dhaqaale xumida baahsan ee ay sababtay kooxdiisa ee ka jirta magaalada muqdisho murtadkan ayaa dadka rayidka ah ee magaalada caasimada ku dhaqan ee u badan dhallinyarada maalmihii u dambeysay social mediyaha ka faafinayay dhaqaalayarada ka jirta caasimada kuwaas oo uu ku tilmaamay kuwa tuuga ah si uu indhaha bulshada oga jeediyo boobka iyo bililiqada ay dowladiisa ridada ku samaysay ilihii dhaqaalaha ee dalka kuwaas oo maanta keenay in ay dhallinyarada caasimada ay ka sheegtaan dhaqaale xumi aad u daran waxa uu ku goodiyey in dowladdiisu ay sii wadi doonto boobka ay ku hayso hantida dadka soomaaliyeed xaaladeen yaa hoos u dhacday oo baahidiyaa badatay waa been boqolkiiba konton in ka badan uu dhaqaaleena kor u kacay ama boqolkiiba boqol in ku dhow aan dhaho suuqa markaad dhex geshadood fiirisidna suuqa waa kaan mashaariic dhismo oo waaweyn magaaladan muqdisho haddaan maaal ka soo qaado meeqaa ka socota mashruuc kastoo dhisma oo socdaahe soo wiil soomaaliyeed kama shaqeeyo kii wax shaxaadi jiray kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada iyo meel inuu fadhiisto ninna ammaan ninna caayo beesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye khayr allah idi siiya waxaan leeyahay taga dhismaha ee ka qaybgala siyaasadda bolitikiska lacagaha sida raqiiska oo sahlan lagu helo oo aan la shaqaysanin waayo waxa la waayo inta dhimanna waa lasii waayna kuwaas haddii alla yidhaah hadalkan uu jeediyey xasan murtad ayaa kusoo beegmaya xilli toddobaadkii lasoo dhaafay baraha bulshada uu qabsaday ka hadalka waxa ay dhallinyaradu ugu yeereen shiidka xamar iyagoo kumanaan dhigaalo oo lagu daabacay social mediyaha isku dul taagay halka ay mushkiladdu ka jirto waxayna dhallinyaradu sheegeen in dib u dhaca ganacsiga caasimadda uu la kowsaday doorashadii xasan murtad ilaa bilowgii sanadkanna uu dhaqaaluhu sagxadda istaagay dhaqaale xumida caasimadda ka jirta ayaa arrimaha ka dhashay waxaa ka mid ah in ganacsatadii hantida adag haysatay ay lacagahooda kala baxeen bangiyada kuwii dholalka iibsan jirana cabsi ay ka qabaan xilliga kala guurka ah ay joojiyeen dhaqdhaqaaqyadii ay wadeen kadib markii xubno ka tirsan qoysaska xasan garguurta ee dhulboob xaddhaaf ah ka sameeyeen muqdisho dhulal ay ganacsato ka iibiyeenna ay qalalaasa ka dhasheen faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkeen nuur cali warsame wisheyba
ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiina oo isugu jiray sirdoon iyo booliis militari kuwaas oo ku sugnaa isgoyska ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa murtadiinta sirdoonka ridada kaasoo lagu magacaabi jiray mahad cabdulle waxaana ku dhaawacmay laba askari oo kale oo isla maleeshiyaadka murtadiinta booliis militaro qayb ka ah wilaayada gedo howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhigga booliiska degmada beledxaaw ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin oo halkaasi ku sugnaa qaraxaasi waxaa ku dhintay sida la xaqiijiyey sarkaal ka tirsanaa booliiska ridada kaasoo lagu magacaabi jiray biley hufow murtadkan ayaa horey u soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka ridada degmada beledxaawo waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah kaasoo mid ka mid ah lagu magacaabo deeq waxaana murtadkaasi soo gaaray dhaawac xalis ah dowladda riddada turkiga oo shaacisay inay waddo qorsho kooxda riddada iyo qaadashada badda soomaaliya ugu saxiixayso dowladda xabashida etoobiya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ee dowladda calmaaniga ah ee turkiga ay ka shaqaynaysay sidii ay nasaarada xabashida ah ay gu qaadan lahaayeen badda soomaaliya oo yuhan qaltaagayaan wuxuu dhowaan turkiga ka dhawaajiyey inuu wado qorsho ay kooxda riddada soomaaliya uga saxiixayso in etoobiya la siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaa hadalkan magaalada istanbul ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo kulan la qaatay dhiiggiisa etoobiya oo booqasho ku jooga dalka turkiga ninkan wuxuu sheegay in toddobaadka soo socda uu dalka turkiga ka furmi doono wareegii labaad ee wadahadalka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda etoobiya wuxuu kaloo tibaaxay wasiirka arrimaha dibadda turkiga inuu dhow yahay heshiis ay labada dhinac ka gaaraan qadiyadda in etoobiya la siiyo badda ay soomaaliya leedahay kooxda fadhigeedu yahay muqdisho ayaa hadda u muuqata mid ku qanacsan sida ay wax u wado xukuumadda ankara maadaama murtad xasan sheekh maxamuud uu markii hore ku dooday inay ka caraysan yihiin sababta iyaga loogala xaajoon waayey badda soomaaliya oo loo soo maray dhanka maamulka isku magacaabay somalilan mar haddii ay etoobiya go'aansato inay xasan soo martana waxaa biikama dhibcaan ah inuu harcad u saxiixi doono xeebaha soomaaliya weliba in ka badan intii uu bixiyey murtad muuse biixe cabdi waxaan xasuusanaa in xasan sheikh uu horey u sheegay in etoobiya aysan u diidaneen wax bad ah balse ay qaldaneed meesha ay soo mareen taasoo dabcan ah baddeenna waa idiin ogol ah ee annagana soo mara dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa waxaanan rabnaa inay u soo gaarto sida yuganda ay xeebta kenya u soo gaarto sida burundi iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzaniya sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida ethoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya usoo gaarto oo kale inay soomaaliya usoo gaartaan waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan barta ekisa si aad ahal iskula dhexmaraya hadalkan ka soo yeeray dowladda turkiga iyo sida uu noqon doono midka ka soo bixi doona kooxda riddada soomaaliya oo ay bulshada badanaa hadda sii saadaalinayaan guracnaantiisa warkii fiidnimo ee caawna dhegeystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh